habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska afarta dardiino ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare nafeed shilkan ayaa yimid kadib markii uu fariin goostay gaari nooca xamuulka qaada ah kaas oo dulmaray mooto bajaaj ay saarnaayeen laba ruux labada ruux ee saarnaa mootada oo uu midkood ahaa daroowalkii bajaajta ayaa goobta ku geeriyooday waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in uu goobta isaga baxsaday daroowalkii kaxaynayay gaariga xamuulka ah sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah
laami waay oo sufanka baabuurkan uu ku yimid waddadan uu ku yimid oo qaldan marka meeshaan mootayaala maraaye mootayaashii meesha marinaaye ilaahay wuu ku badbaasho horta laakiin hal mooto oo inta ka timid oo dhinaca sancaynka u socoto ayuu hor u qaatay marka baabuurkan markuu mootadii ku dhacay mootadii iyo dadka ku jirabe meeshaas oo dalcaddaas oo cadadaas bir aan ugu fujinna aqaawiyo marka gurmad soomaali aas kuu timid soomaaliya gurmad waxaa ku dhimatay laba qofoodaa ku dhimatay qof darawalkii u ahay qofna qof shacab oo baawarka oo saaran u ahay oo rakaaba daroowalka mar kasta waxaa laga doonayaa taxadar iskana huuya gaariga iyo xawaaraha uu ku soconayo